waxaynu ku kala duwannahay innagu soomaaliya haddaynu nahay marnaba colaad iyo faragelin iyo dagaal aynu ku qaaddo maynaan qaadin iyagu ha ugu darata taa maanta joogta xamare waad ogeydeen markii berbera aynu la heshiinay qolada carabta inay horu mariyaan waxaynu u idhaahdeen baarlamaanka xamaro ogolaado mooy lama iman karo dowladda imaaraadkana ilaa united nations ay ka dacweeyeen oo inay dalkaygu farageliyeenoo gobollada yadii bay naga soo farageliyeen waxay soo taageen inay idhaahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha somaliland ee lagu heshiiyey shirkii london laba kun iyo labaiyo tobankii in si gaara dhaqaalaha somaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwoodaan annagaana la ictilaafsan yahay looma gudbin karo cunaqabatayn dhaqaale waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan lixdan milyan oo asad afartii sane dowladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxda yahay baanka adduunku uu u qoondeeyey somalilan oo iyagu soo qaadeen oo idhahdaan annagaa u geenayna oo aanu ku nidhi annaga qoladaa waxba nagaba dhexeeyaan lacagina noo soo mari karto oo aanay celinin ay weli meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa baanka adduunka iyo hay-adaha united nationska jibcada maraxaya iyo dowladaha kale annagu qaran madax banan baanu nahay ninkii nala wax nala damca ee na aan iskaashanayno amana caawinaya toos buu noo siinaya